الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرني aayaadkii faraha badnaa ee ilaahay oo sheekhu isu keen dabageliyey ee ilaahay uu kaga hadlayey sifooyinka iyo tilmaamaha uu leeyahay taasoo aynu soo barannay qawaaciddii lagula dhaqmayey oo ah wixii ilaahay isku sifeeyuu isku tilmaamay kitaabkiisa qur-aanka dhexdiisa ama nebigiisa moxamedi sala allahu calayh wasalam uu ku sifeeyuu ku tilmaamo iyadoo wuxuu nebi moxamed ku tilmaamayna gaara inoogu iman doonto inaynu rumayno oo aynu ilaahay u sugno inagoon weecinaynin inagoon cadilaynin oon diidaynin inagoon takiifinayn oon kayfiyeye qaab u samaynaynin inagoo aan tamhiil u samaynaynin oon kala mid dhigaynin kuwa khalqiga marka qowluhu waxaa isna soo galay wa qowluhu ilaahay odhaahdiisii ayaa isaguna jumladda iyo hadalkaa hore isaguna galay ee ah ilaahay in lagu sifeeyo wuxuu isku sifeeyey rasuulkiisuna ku sifeeyey iyo sifooyinkiisu inay nafyi iyo ihbaat sugid wixii wanaagsanaa loo sugayo iyo nafyid iyo ka reebid wixii nuqsaan iyo xumaanaha laga reebayo jumladda ayaa hadalkaa waxaa galay qowluhu ilaahay odhaahdiisii uhi laysa ma ahaanin ka milihi isaga oo kale shay-un shayna ilaahay isagoo kale ma ahaanin wa huwa isagu asamiicu ka wax kasta maqla weeye alcaliimu wahuwa samiicu ka wax kasta maqla weeye albasiiru ee wax kastana arka ilaahay weeye aayaddan hore ayaynu u soo marnay waa nafyigii iyo ihbaatka meelaha laga qaadanayo marka hore ilaahay wuxuu uhi laysa ka milihi shay-un isaga oo kale wax ahi ma jiro waa sifaadka salbigaah ama nafyiga ah waxaana loo jeedaa ilaahay kamaalkiisa iyo dhammaystirankiisa sugiddiisa dhammaystirankiisa darteed ayaa shay makhluuqaadkiisa ka mida oo la midihii aanu jirin qolada aanu tamhiilka ah ee ilaahay sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa kuwa khalqiga kala mid dhiga ayaa lagu radinayaa wa huwa samiicu albasiir ka samiica ahee wax walba maqlo weeye ka basiirka ahee wax walbana arka weeye daba samiic laba macnee ayaa loo isticmaalaa mid weeyaane samiic oo bimacnaa ajiibe ah iyo samiic oo bimacnaa ka codka iyo waxa la leeyahay maqla ah samiic bimacna almujiib waa aayadda qur-aanka ilaahay leeyahay ina rabbii la samiicu ducaa rabbigay mid maqla weeye bimacnaa ajiiba oo aqbala ducada iyo yeedhmada samiic oo bimacnaa codka maqalkiisa iyo haleelidiisa culimmadu waxay u qaybiyeen dhowr qaybood mid weeyaana samci looga jeedo ilaahay maqalkiisu siduu waasic u yahay ee wax alliyaaliyo wixii cod ah ilaahay u maqlayu ula socdo waa halka aayadda qur-aanka fii suurati almujaadala bilowgeeda ilaahay yidhi qad samica allaahu ilaahay wuxuu maqlay qowlalatii tii hadalkeedii tujaadiluka fii sawjiha ninkeeda kugula doodaysay oo watashtakii ila allah ilaahay waa shtakoonaysay waa ruuxii dumar ahayd ee ninkeedu dihaaray ee nabiga u timi ee wax weydiinaysay ee hadalka ku celcelinaysay ee u cabanaysay ayaa la leeyahay waa maqlay ilaahay taa ninkeeda arrinkiisa kugula doodaysa alla waa shtakoonaysa ilaahay hadalkeeda wuu maqlay xadiid saxiixa sida ay tilmaantay caaisha ayaa waxay leedahay alxamdu lilaahi aladii wasica samcuhu alaswaat waxaa mahadle ilaaha maqalkiisu cod oo dhan u waasic noqday ee wada maqlaya ilaahaas ayaa mahadle wallaahi bay tiri ruuxa dumari markay u timi nebiga qolka ayaan ku jiray warka ay nebiga ku sh- u sheegaysay iyo waxay lahaydna qaarkiibaa iga qarsoomayo xataa anigu aanan maqlayno balowbalowiguu ahaabay tidhi iyadoo caynkaasabaa haddana ilaahay fowqa sabci samaawaat hadalkeedii intuu ka maqlay ayaa ilaahay yidhi qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha waxaa kaloo mararka qaarkood loo isticmaalaa samciga iyo maqalka ilaahay uhiilin iyo ayidaad sida nebiyullaahi muuse iyo haaruun ilaahay ku yihi innanii macakuma asmacu wa araa u tagaa fircoon waa anugu la jirhkiinnaanahay waa maqlayaa waana arkayaa macnaha maqalka waxaa looga jeeday aragga waa idinla jirayo waa idin hilinaya waan idin ayidayaa iyo mid looga jeedo hanjabaad iyo goodi maqal looga jeeda ayaa isaguna jira am yaxsabuuna annaa laa nasmacu sirahum wanajwaahum balaa warusulunaa ladayhim yaktubuun ma waxay u malaynayaan inaanaan sirtooda iyo faqooda inaanaan maqlaynin miyay u haysaan balaa waa maqlaynaa rusushayadina agtooda ayay ahaadeenoo waxay yidhaahdaan waa qorayaan markaa samiic marka loo jeedo ee loola jeedo maqalka codadka ilaahay uu maqlayo waa sifaatu daatiya weeye marka bimacna nasri wa ta'yiidu yahayna sifaadka ficliga ah ayaa uu ka mid yahay bimacna alijaaba markuu yahayna waa sifaat alficliya ayuu noqonayaa albasiiru ilaahay ka markaa basiirka wax walba arka weeye basiirkana laba macnaa isagana loo isticmaalaa mid weeyaane ka waxyaalaha la arko oo dhan isagu arka ee isha ku haya iyo in loola jeedo basiirka bimacnaa caliimkaah ee wax walba og marka ilaahay waa basiiroo wax kasta ilaahay waa arkaya wax ka qarsooni ma jiro basiir weeyaanoo mid arkaya oo og afcaasha addoommadiisa weeye ilaahay baa yidhi wallahu basiirun bimaa tacmaluun waxa aad qabanaysaan ilaahay mid arkaya weeye dee waxaynu qabanaynana wax la arkayo iyo waxaan la arkayninba waa leeyahay idan markaa aragga ilaahay iyo basiirun mid arkaya weeye macnaha mid og iyo mid arkaya labadaba waa lagu macneeyaayo labadaba waa uu yahay marka aayaddani waxay sugaysaa laba magacoo ilaahay magacyadiisa ka mida oo ah samiic iyo basiir saddex sifana waa ay markaa sugaysaayoo mumaalo iyo cid lamida ilaahay inaanay jirin waa nafyulmumaala iyo samci iyo basar maqal iyo arag ilaahay inuu leeyahay ayay markaa ina tusinaysaa marka aynu sidaa aynu ogaanana faa'iidada aynu ka goosanaynaa waxa weeye inaynu ka joogsanno ama ka dheeraanno ilaahay khalqigiisa inaynu ku matalo inaynu cadamadiisa iyo weynidiisa aynu dareenno inaynu ka digtoonaanno inuu inagu arko macsiyo ama inaga maqlo waxaanu ilaahay raalli ka ahayn haddaba laysa ka milihi shayun haddii aynu sidaa iskaga qaadanno onaano laysa ka milihi shayun isaga oo kale waxna ma aha yani waa macno aynu iska qaadan karno laakiin marka carabi ahaan loogu dhaadhaco yacnii hadalka macnaha si kale ayuu noqonayaa oo laysa ka milihi ee kaaf iyo mili baa labadiiba ku wada jiraan laysa ka milihi waxay dhahen waxaa ka soo baxaysa bay yidhahdeen in maal iyo mid la mida la sugayo oo la leeyahay ka la midka ah wax la midi ma jiraan oo laysa ka mili ka isaga la midka ahoo kale ma ahaanin shay-un waxna marka culimada qaar baa waxay leeyihiin miliga anfindiisii iyo reebiddiisii ayaa waxaa loo isticmaalay in milu mili la anfiyo oo la ydhaha ka isaga la midka ah wax la midihi ma jiraan marka qaar baa iyadu daahirkii dee inuu mil leeyahay baa ka soo baxaya sidaa daraaddeed ayaa culimada qaar waxay dhaha kaafka ayaa dheeraad ah qur-aankana in badan xuruuf dheeraad ah oo hadalka lagu adkaynaya waa ku badan yahay oo laysa ka milihi laysa milahu shayun isagoo kale waxna ma aha ayay ka dhigan tahay culimada qaarna waxay dhaha mee miluda ayaa dheeraadahoo siyaadaho laysa ka huwa shay-un ilaahay isaga oo kale waxna ma aha culimada qaar waxay yidhaahdeen bimacnaa milu ayaa sifo ah laysa ka milika sifatihi ilaahay sifadiisiiyo tilmaantiisa oo kale shay-un shayna ma aha sida maalu ljannati alatii wucida almuttaquuna sifada jannada loo yabahay kuwa ilaahay ka cabsadaa loo yidhaha maal bimacnaa sifa loo isticmaalay culimada qaarna waxay yidhahdeen maya ee kuma sugna wax ziyaado ahiye laysa ka milihi shay-un waxaa ka imanaya nafyulmili oo haddii aanu ka la midkaa mid la midi jirin allaha jiraa mid ayuunbuu noqonaya marka hadalkaa kale intaan iska dayno haddii xataa nidhaahno laysa ka milihi ka isaga la midka ah shay-un waxna ma aha oo ka la midka wax la midi ma jiro dee ilaahay ayuunbaa la sugayaayo hadalku ilaahay unbuu soo noqonaya wa qowluhu tacaala baa isaguna hadalkaa hore galay laysa ma aha ninka milihi isaga oo kale alleh shay-un shayna ilaahay la midahi ma jiro wa huwa isagu asamiicu ka wax kasta maqla weeye ducada iyo yeedhmada ajiiba albasiiru ka wax kasta arka ee og ee la socda ilaahay weeye wa qowluhu baa isla hadalkii hore galay inna allaaha ilaahay nicima waxa nicmo lahaaday waxa yacidukum bihi uu idinku waaninayo ina allaha ilaahayna kaana wuxuu ahaaday ahaan doonaana samiican mid wax kasta maqla basiiran oo wax kastana arka oo la socda oo wax ka qarsooni aanay jirin ilaahay aayaddan ayadana sidaas si leeg tilmaamo iyo sifo iyo magacyo uu leeyahay ayuu inoogu sugayaa waxa uu leeyahay ilaahay ina allaha nicima nicima waa nicma iyo maa oo la xidhiiriyo nicima la yidhi markaa ilaahay waxaa nicmo lahaaday waxa uu idinku waaninayo ee uu idiin sheegayo idin farayo oo maxaa ka horeeya in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ila ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli aayaadkaasaa ka horeeya ilaahay wuxuu idin farayaa inaa ammaanaadka aasideeda u gudataan waxaa kaloo idin faraya oo ehelkeedii aa u gudataan waxau idin farayaa markaad doontaan dadka inaa kala xukuntaanna an taxkumuu bilcadli inaa cadaalad ku kala xukmisaan markaa labadaa arrin ee ammaanada oo la guto iyo cadaalad lagu kala xukumo waana ayaa ilaahay ka soo qaaday waayo wax markaa qalbigeennii hagaajinaya weeye wax nolosheennii hagaajinaya weeye marka ilaahay wuxuu leeyay in allaaha nicima waxa nicmo lahaaday markaa nicma maa maadaana nakira mawsuufana waa laga dhigayaa nicma shay-an yacidukum bihi shay ayaa nicmo lahaaday ilahay idinku waninaya ama nicma maa aladii kii ayaa nicmo lahaaday yacidukum bihi ilaahay wuxuu idinku waaninaya ayaa nicmo iyo wanaag lahaaday ina allaha kaana ilaahayna wuxuu ahaaday bimacnaa ku sifaysan yahay baa loo jeedaa waa masluubatu zamaan baa layidhi wakhtiga hadda waa laga siibi waayo haddii la yidhaahdo wuxuu beri hore ahaaday oo dhammaatay bay noqonaysaa wuxuu ilaahay ku sifaysaye oo si joogtaa ugu sifaysaye oo uu ahaa uu ahaan doona ayuu hadda yahay samiican mid wax kasta maqla samiican mid ajiiba ducada iyo yeedhmada basiiran mid og buu ahaaday basiiran oo arkaya ayuu ahaaday markaa aayaddani ayaduna sidaasi leeg waxay markaas inoo sugaysaa laba magacoo ilaahay magacyadiisa ka mida alsamiic iyo albasiir sifooyinkana maxay inoo sugaysaa maqal ilaahay loo sugaya ilaahay maqal leeyahay ilaahaynu arag leeyahay ilaahaynu amar leeyahay oo wax amro mawcudo iyo waano ilaahay inuu markaas addoommadiisa waaniyo waqad dakhala waxaa galay hadalkii hore qowluhu ina allaha ilaahay nicima waxa nicmo lahaaday waxa yacidukum bihi idinku waaninayo ina allaha ilaahay kaana waxaaday samiican mid wax kasta maqla ayuu ilaahay ahaaday basiiran oo wax kastana arkaya oo og oo la socda wa qowluhu ilaahay odhaahdiisii ayaa yana gashay walowlaa hallaa maxaad id wakhtigii dakhalta jannataga beertaada aad gashay qulta aad u odhan weyday maa shaa allah laa quwata awoodi nooma sugnaani ilaa billaahi ilaahay kaalmaysigiisa mooyaane maxaad u odhan weyday wa qowluhu iyo odhaahdu ilaahay yidhi walow shaa allahu ilaahay hadduu dooni lahaa maqtataluu may dagaalameen walaakina allaha ilaahaybaa yafcalu samaynaya maa yuriidu wuxuu doono wa qowluhu iyo ilaahay odhaahdiisuu yidhi uxillat lakum waxaa laydiin xalaaleeyey bahiimatlancaami yeedhaanka nicmoolayda ayaa laydin xalaaleeyey ilaa maa kii yutla calaykum laydinku akhrin doono mooyaane hayra muxili saydi xaalatiin kuwa aan ugaadha xalaashanaynin wal xaaladtum idinku xurumun xarmantiinu xaj ama cumra a qabtaan ina allaha ilaahay yaxkumu waxa uu xukminayaa maa yuriidu ilaahay wuxuu doono wa qowluhu iyo odhaahdii ilaahay faman yurid illaahu ilaahay ciduu doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax sadrahu laabtiisa ayuu u ballaadhinayaa qaadsiinayaa lilislaami islaamnimada waman yuridka uu doono an yudilahu inuu lumiyana yajcal sadrahu laabtiisa wuxuu ka dhigi dayiqan mid cidhiidhiya xarajan oo nag ah kaannamaa yasacadu sidii wuxuu fananayo fi samaa'i samada oo kale siduu fananayo sidaas oo kale ayaa laga dhigayaa aayaadkan afarta ah ee sheekhu isukeen dabageliyey waxa uu kaga hadlayaa ama inoogu sugayaa laba sifo oo alla leeyahay oo sifatu lmashii'a waaliraada mashii'a doonid iyo iraada oo iyaduna doonid ah aayadda hore waa ninkii markaa labada beerood loo yeelay ee markaa gaaloobay ee kibray iyo walaalkiisii waaninayay ee u caqli celinayay wuxu sheegayey ayaa wuxuu leeyahay walowlaa halla maxaad id dakhalta jannataga beertaada markaad gashay qulta aad u odhan weyday maa shaa allah maa shaa allah maxaad u odhan weyday markay ku cajabinaysay eedlahay tani in baaba'aysa iyo soo celin ma jirto aad ka hadlaysay maad tidhaahdaa maa shaa allah marka maa shaa allah haadaa maa shaa allah kani waa wuxuu ilaahay doonay maxaad u odhan weyday aniga doonitaankii iyo xaaladayda iyo quwadayda kuma imanin wuxuu ilaahay isagu uu doonay weeyaan maxaad u odhan weyday maa shaa allaahu haadaa kanimaa alladii kii wey sha allahu ilaahay u doonay ama maa waxa sha allahu ilaahay doonay kaana wuu ahaanaya maxaad odhan weydi waxa ilaahay doono ayuunba ahaanaya waxaan ilaahay doonina ma ahaanayo hadalkaasaa ku habboonayd marka aad beertaada gashay si aad markaa xeelad iyo awoodba aad markaa isaga beri yeesho oo aanad jannadaada iyo beertaada aanad la yaabin bacdu salaf waxay yidhaahdeen qofka hadduu waxyaab geliyo ha yidhahdo maa shaa allahu laa quwata ila billaah inuu sidaa yidhahdo ayaa wanaagsan oo ilaahay uu celiyo oo waxani hadduu cajabiyuu la yaabo wax ilaahay doonay oo isagu sidaa u dhigay inuu yahay waa inaad u celisaa maa tirahdid laa quwata ila billaah quwo iyo awoodi nooma sugnaanin ilaa bilah ilaahay kaalmaysigiisa mooyaane markaa wax quwaahi inaanay jirin ilaahay oo markaa la cuskado oo la kaalmaysa mooyaane aayaddu ayay tilmaamaysaa meelaha qaarkoodoo bini aadmiga quwo loo sugayaana waa jirta allahu aladii khalaqakum min dacfi uma jacala min bacdi dacfi quwa awood ayuu ilaahay yeelay man ashaddu mina quwa yaa naga awood badan idan markaa quwadan makhluuqa ee ilaahay u sugaya ilaahay bay ka ahaatay ilaahay haddii aanu quwadaa iyo awooddaa siinin qawi mu ahaadeen markaa quwadan insaanka iyo bini aadmigu hayso ilaahay ayaa abuuray quwa xaqiiq ahaan ilaahay ayuunbay u sugnaatay ama laa quwa quwo dhammaystirani ilaa bilah ilaahay kaalmaysigiisa ayuunbay ku sugnaatay aayadan waxaa inoogu sugan sugid magac magacyada ilaahay ka mida oo allaah ah iyo saddex sifo oo sifooyinka ilaahay ka mid aluluuhiya ilaahnimo iyo cibaado inuu isagu mutay quwo iyo awood ilaahay inuu leeyahay mashii'a iyo doonid ilaahay inuu leeyahay ayaa inoogu sugan marka mashii'ada ilaahayna waa iraadadiisa kowniga ee ku fusha wuxuu ilaahay jecelya iyo waxaanu jeclaynba addoommada oo dhan ku fusha iyadoon la kala saarin wuxuu doona ilaahay waa ahaanaya wixii aanu ilaahay dooninna ma ahaanayo aayadda labaad walow shaa allahu maqtataluu walaakina allaha yafcalu maa yuriid ilaahay waxa uu leeyahay hadduu alla dooni lahaa ma doonina bay ka dhigan tahay maqtatalumay dagaalameen ayaddu waxay u noqonaysaa damiirku wuxuu noqonayaa muminiin iyo gaalo walaakin ikhtalafuu fa minhum man aamana wa minhum man kafar way iskhilaafeenoo mid ilaahay rumeeye mid gaaloobayba waa ka mid dagaal ayaa markaa dhex maray walow shaa allahu ilaahay hadduu dooni lahaana maqtataluu may dagaalameen laakiin ilaahay baa doonay walaakina allaha yafcalu maa yuriid laakiin ilaahay wuxuu samaynayaa wuxuu doono ayaa ilaahay samaynaya mashii'ada ilaahay baa markaa ku tacalluqday sidaasay markaas ay ku dagaalameen marka aayaddani waxay raddi cad ku tahay qolada qadariyada la yidhaahdo ee diida ficilkan addoonka iyo wuxuu addoonku samaynaya inay ilaahay doonidiisa la xidhiidho oo yacni wuxuu samaynaya isaga ayaa u madax bannaan oo ilaahay waxba kuma leh inay waxay samaynayaan mashii'ada ilahay iyo doonidiisa ku xidhan tahay ayayna tusinaysa walow shaa allahu maqtataluu ilaahay ayaa doonay inay dagaalamaanoo waa dagaalameen hadduu alla dooni lahaa inaanay dagaalaminna may dagaalameen bay ka dhigantay walaakin allah yafcalu maa yuriid laakiin ilaahay isaga ayaa samaynaya waxa uu doono ficilku marka ilaahay nafahandiisa wuxuu u samaynaya loo ego waa ficil mubaashir ah isagu uu la imanayo marka loo ego wuxuu addoommadiisa u qadarayana waa ficil aan toos ahayn marka insaanku waxaanuu samaynayaa soom iyo salaad iyo xaj iyo la mida isaga ayaa samaynaya oo mubaashirka ah laakiin ilaahay iraadadiisa iyo doonitaankiisa ayuu ku samaynayaa ficilka addoonka mubaashar ahaan ilaahay in loogu tiiriyaana ma bannaana laakiin ilaahay waxaa loogu tiirinayaa inuu qadaray uu abuuray laakiin wuxuu ilaahay nafdiisa u sameeyo hadalkiisa soo degitaankiisa istiwihiisa calaa carshi ilaahay mubaashar ahaan baa loogu tiiriyaa aayaddan waxaa ku sugan magacyada ilaahay allah sifaadkana waxa ku sugan mashii'a iyo doonid waxa ku sugan ficil iyo samayn ilaahay wax samaynayo waxa ku sugan iraado iyo doonid aayadda saddexaad ilaahay wuxuu uhi uxillat lakum waxaa laydiin xalaaleeyey bahiimatu lancaami mayeedhaanka nicmoolayda ayaa laydiin xalaaleeyey waa nicmoolaydu waa geela iyo adhiga iyo lo'da waa ma yeedhaan waa waxaan hadlin kaas ayaa laydiin xalaaleeyeyoo yaa xalaaleeya ilaahay baa u xalaaleeya yaa u xalaaleeya rasuulkiisa muxameda ayaa u xalaaleeya isagoo ilaahay u idmay oo isaga ka keenay waxaan la xalaalaynaya waxaa la xaaraantinimaynayaba marka waxaa laydiin xalaaleeya oo laydiin baleeyey bahiimada iyo mayeedhanka xoolaha ilaa maa yutla calaykum waxaa laydinku akhrin doono ee suuraddan fii suurati maayida laydinku akhrin doono ee laydiin sheegi doono ee xaaraanta mooyaan uxilla xurrimat calaykum almayta waxaa laydinka xaaraam yeelay bakhtigii wadamu dhiiggii walaxmu lkhinsiiri hilibkii doofaarka wama ila likayri lahbi iyo wixii ilaahay cid aan ahayn magaciisa lagu gowracay ee lagu sawdeeyey yacni kuwa la xaaraantinimayn doono ee la akhrin doonana waa kuwa marka waxaa laydin xalaaliya nicmoolayda wixii la akhrin doona mooyaane hayra muxilli saydi idinkoon xalaashanaynin xaal aad tihiin ugaadha ugaadhu waxa weeye xayawaankan barriga ah ee waxshiga ah ee aan dadla noolaha ahayn idinkoon ugaadhaa xalaashanaynin marka muxrimiinta tihiin ee xaj ama cumro ah xalaaman tihiin ee sidii markaas mid markaa muxil ah oo kale ama mid xalaashanaya oo kale idinkoo aan dilaynoon ugaadhsanaynin idinkoo muxrimiina ayaa laydin xalaalayay ina allaha yaxkumu maa yuriid ilaahayna wuxuu xukmin waxa uu doono wuxuu doono ayaa ilaahay xukminaya tani waa iraadadii sharciyada ahayd maxaa yeele maqaamku waa maqaam tashriic wax la xalaaleeyey wax la xaaraantinimeeyey ayaa lagaga hadlaya idan markaa iraadadani waa tii sharciyada ahayd tii kowniyada ahaydna waa noqon kartaa oo wixii kown ahaan ilaahay uu doonay waa xukumaya waa dhacaya wixii sharci ahaan ilaahay uu doonayna waa xukminayayo addoommadiisa waa u sharciyaynayaa aayaddan waxaa ku sugan ilaahay sifooyinkiisa magacyada ilaahay allah baa ku sugan sifooyinka iyo tilmaamaha uu leeyahayna waxaa ka mid a altaxliil xalaalayn ilaahay baa uu xalaaleeya waxna xaaraantinimeeya cid kaloo alla ka sokayso oo waxna xalaalayn karta waxna xaaraantinimayn kartaa ma jirto walaa baarlamaan baan waxna xalaalan waxna xaaraantinimaynaynin walaa madaxweynaan dikreetol waxna ku xaaraantin waxna ku xalaalaynaynin ilaahay baa waxna xalaalaya waxna xaaraantinimeeya xugun ayaa ka mida ilaahay sooyinkiisa yaxkumu ilaahay waa xukmiya iraada ayaa ka mida yuriidu waa doonaya ayaa aayadda ku soo aroortay aayadda afraad ilaahay wuxuu uhi faman yurid illaah cidda ilaahay doona an yahdiyahu inuu hanuuniyo cidda ilaahay hanuun uu la maago waa iraadadii kowniga ahayd kown ahaan cidda ilaahay uu doono hidaayaduna waa laba qayboodoo hidaayatu dalaala walirshaadoo qofka la tilmaamo oo la tuso waanata nebi maxamed loo suga layidhi innaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim midna waxaa la yidhaha hidaayatu tawfiiq waa hidaaye ah waafajin qalbiga qofkii wixii loo geliyo taasi ilaahay baa iska leh waana tan la yidhi nebiga innaka laa tahdi man axbabta adigu nebi maxamedow ma hanuuninaysid ciddaad jeclaato haddaba doonidani waa iraadadii kowniga ahayd hidaayaduna waa hidaayada waafajinta qofka ilaahay uu doono inuu hanuuniyo yashrax sadrahu lilislaami islaamnimada ayuunbaa laabtiisa loo waasiciyaa oo yacnii inuu islaamnimada iyo shareecadiisa aqbala laabtiisa loo furaa markaasaa farax iyo furfurnaan iyo udhaqsi ayuu ku qabanayaa haddaad naftaada ka aragto ama qof bini'aadmi oo kale aad ka aragto isagoo yacni wanaagga iyo islaamnimada iyo khayrka laabtiisa u furan tahay waxaad ogaatay hadduu adiga yahay iyo hadduu cid kale yahayba qof ilaahay khayr iyo hanuun la doonay inuu yahay haddaad aragto qof laab ahaan cidhiidhi ah haddaad aragto qof ay cibaadada iyo diintu ku adag tahay qof ilaahay uu doonay inuu lumiyo weeye saas daraaddeed baa salaadu yacnii dadka mu'miniinta ana waa indhaqabowsigooda munaafiqiintana waa waxa ugu culus nebigu wuxuu uhi waxaa layga jeclaysiiyey adduunyadiinna dumarka iyo tiibka indhaqabowsigaygana salaada ayaa la yeelay idan markaa haddii aad aragto qof cibaadadii iyo diintii laabtiisu u furan tahay oo aqbalaya qof ilaahay khayr la doonay weyashrax sadrahu lilislaam laabtiisa wuxuu u waasicinaya u qaadsiinaya islaamnimada rabbi ishrax lii sadrii waa kiilaha ilaahay laabtayda waasici si aan markaa munaajaadkaaga iyo dacwadaadaba dee aan u qaabilo waman yurid an yudilahu cidda ilaahay uu doono inuu lumiyo yajcal sadrahu dayiqan wuxuu ka dhigayaa laabtiisa mid cidhiidhiya xarajan oo nagnagiiganahoo xidhan ayaa ilaahay ka dhigayaa kaannamaa yasacadu fi samaa sidii wuxuu samada korayo oo uu sii fananayo oo uu isku kalifayo oo kale ayaa ilaahay uu ku tilmaamay qofka ilaahay uu luminayana laabtiisaasunbaa la cidhiidhayayaa dabeetana waa ku adkaanaysaa cibaadadii iyo islaamnimadii iyo diintii waa ku adkaanaysaa waxa uu ka dhigaya sidii qof la yidhi buur sare oo aad u sarraysa fano oo samada markaas u kac siday ugu adag tahay ee ay dhibta uga hayso sidaasoo kale ayuu noqonaya qofka ilaahay u doonay inuu lumiyana marka yascadu fi sama samada yani id isku yascadu kaliya koraya maaha yascadu waxa ku jira takalluf isku kalifaya inuu fuulo u fanto ee ka dhigantay qur'aanka إلى يومنا هذا وحر هو الذي لا تنقضي عجائبه وكأني عجائبتي سجئين cilmigan cusub iyo iktishaafaaدkan iyo waxaan ilaahay inoo furayo ayaa wax ilaahay macno uu inoogu soo sheegay afariyo toban qarni ka hor ayaa maalinba maalinta ka dambaysa la ogaanaya waxaa la yidhi qofku xaggan sare hadduu u kaco oo uu sii kor noqdo daqdiga ayaa ku bataa aad baanay markaa xaraj iyo dayq fara badan ayuu dareemayaa waana macnaha ay aayaddu tilmaamayso كأنما يسعد في السماء يعني لابتيس عريري بي جليسا نق بي نقرسا سيدي او واخ ليدي مركا سمدا فول مركا سو حقا سي كعانا يعني تقديغا ساكو سي بدنيا وانا معناها لغا دنسانيا لغا ديهاريو هي معناها وريد تلمانيبا آيات كان ان waxaa markaa ku sugan iraadatullah sugidda ilaahay doonitaankiisa iraadadana waa iraada kowniya maxaa yeele faman yurid illahu an yahdiyahu waman yurid an yudilahu umuurta kowniga u munuqdaayee iraadada sharciga ilaahay qof kasta wuxuu ka doonayaa inuu sharcigiisa u hogaansamo marka qofki waa inuu islaamnimadii dhammaantii asal iyo faracba waa inuu aqbalaa wixii ilaahay xaqiisa la xidhiiray iyo wixii xaqii addoommada la xidhiiray waana inuu ku qaabilaa markaa laab furan oo waasica waa inuu ku qaabilaa haddii kale wuxuu noqonaya qolada kale man yuridillahu bihi khayrin yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay khayr iyo wanaag la doono wuxuu waafajiyaa khayrka haddaba waxaynu in badan nihi iraada kowniya iyo iraada sharciya iraada kowniya waxay muraadif u tahay mashiicada ilaahay iyo doonitaankiisa araada bimacnaa shaa bay ka dhigan tahay haddii layidha waa doonid kowniyana wuxuu ilaahay jeceliya waxaanu jeclaynba waa soo galaa oo gaalnimada ilaahay baa doonay iraada kowniya ayaa ilaahay ku doonay wuxuu ilaahay doonay ee iraada kowniya ku doonay wuu dhacaaye ma baaqdo midna waa iraada sharciya oo bimacnaa raalli ahaansho iyo jacayl bay iyaduna la xidhiidhaa waxaanay la xidhiidhay wuxuu ilaahay jeceliya ilaahay gaalnimada iraada sharciya kuma doona iyo fisqi iraada sharciya inay dhacdaa iyada laga maarmaan ma aha maxaa yeele ilaahay wuxuu inuu doonaa la arka haddana aanu dhicin waayo khalqiga ilahay wuxuu ka doonaya inay caabudaan haddana waxaa la arkay qaarna inay caabudaan qaarna inaanay caabudin marka iraada kowniya wuxuu ilaahay jecelya waxaanu jeclaynba isaga ayaa ilaahay doona iraada kowniya baa la yidhahdaa wuxuu ilaahay doonayna siday tahay bay u dhacaan iraada sharciya waxay la xidhiidhahay wuxuu ilaahay jecel yahay mana dhacda iyadu waanay dhacdaa saasaa markaa labadaa iraado ayaa loo qaybiyaa markaa waxaa soo galay wa qowluhu jumladii iyo hadalkii hore waxaa soo galay qowlka ilaahay yidhi walowlaa hallaa maxaad id wakhtigii dakhalta jannataga beertaada aad gashay qulta aad u odhan weyday maa shaa allah haadaa maa shaa allah kaasi ilaahay wuxuu doonay weeye ama maa shaa allahu ilaahay wuxuu doonaybaa kaana ahaanaya laa quwata awood inooma sugnaan ilaa billaahi ilaahay kaalmaysigiisa iyo cuskashadiisa mooyaane wa qowluhu ayaa soo galay walow shaa allahu ilaahay hadduu dooni lahaa maqtataluu may dagaalameen walaakina allaha ilaahay baa yafcalu samaynaya maa yuriidu waxa uu doono ilaahay isaga ayaa samaynaya wa qowluhu iyo odhahdiisuu ilaahay yidhi uxillat lakum waxaa laydiin xalaaleeyey bahiimatu lancaami mayeedhaanka nicmoolayda ayaa laydiin xalaaleeyey inaad qalataan oo cuntaan ilaa maa ka yutla calaykum laydinku akhrin doono bakhtigii iyo dhiiggii iyo wixii la midka ahaa iyo tii la hirdiyey iyo tii meel ka soo dhacday iyo ee kuwii la garaacayo mooyaane hayra muxilli saydi xaala tihiin yacnii kuwa aan xalaashanaynin waa laydin xalaaleeyey hayra muxilli saydi xaalati kuwa aan xalaashanaynin ugaadh wal xaalaantum idinku xurumun xaj ama cumro qabtaan ina allaha ilaahayna yaxkumu waxau xukminayaa maa yuriidu waxa uu doono wa qowluhu baa soo galay faman yurid illaahu cidda ilaahay doona an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax sadrahu laabtiisa wuxuu ilaahay u waasicinayaa u aqbalsiinayaa lilislaami islaamnimada waman yuridu qofka uu doono an yudilahu inuu lumiyana yajcal sadrahu laabtiisa wuxuu ka yeelayaa dayiqan mid cidhiidhiya xarajan oo nag ah nagnagigana baa ilaahay ka yeelayaa kaannamaa yasacadu sidii wuxuu fananayo oo kale fi samaa'i samada isagoo fananayo oo koraya oo kale ayuu markaas ee, ka dhigay marka allah ayaa ku sugan yacnii hanuuninta iyo lumintaba markaas inuu isagu leeyahay baa ku sugan yacnii iraada markaas inuu alla leeyahay baa ku sugan